Wasiirka waxa loogu yeero cadaaladda ee maamulka la baxay Somalilan ayaa sheegay in maxaabiistii laga qaaday magaalada Laascaanood ee ay maamulka la baxay SSC Khaatumo kala wareegtay dowladda federaalka ay qaarkood ahaayeen dad xoolo dhaqato ah oo ay afduubteen maamulka SSC Khaatumo iyo qaar kale oo ku xidhnaa Laascaanood sida uu hadalka u dhigay maxaabiistan ayaa la sheegay in lagu qabtay dagaalka u dhexeeya maamulka isku magacaabay Somalilan iyo kuwa SSC Khaatumo kuwaas oo ku hardamayay duleedka magaalada Laascaanood ee gobolka Sool halkaas oo bilihii lasoo dhaafay ay isku hayeen labadan maamul walaaca aanu ka qabno dad maxaabiis ah oo maalin dhowreed maamulka muqdisho ay ka afduubeen magaalada laascaanood oo dadkaasoo markii hore dad xoolo dhaqataa iyo dad laga afduubay bariga sool oo laascaanood ku xidhnaa ayaa afduubka lagu dhacay oo la geeyey magaalada muqdisho oo maamulka muqdisho geeyey walaacan muujinanaa marka koowaad dadkaas waa dad reer somalilan oo aan qaarna ahayn ciidan oo dad xoolo dhaqata ahaa oo laga afduubay deegaanada bariga sool waxa walaac naga haya oo dadka in jirdil loo geysto in dhibaatooyin loo geysto ayaan ka baqaynaa anu afduub anu aqoonsanahay dadka muwaadiniintaha ee laascaanood laga afduubay muqdisho la geeyey haddaba la wareegitaanka maxaabiistan tiradoodu lagu sheegay shan iyo labaatan qof ayaa timid kadib markii ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdibarre safar uu ku tegay laascaanood maamulka la baxay s s c khaatumo ugu aqoonsaday maamulka madax bannaan midka ka arrimiya hargeysa oo uu hogaamiyo cabdiraxmaan ciro taasoo sii xoojisay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka isku magacaabay somalilan iyagoo dhankooda maamulka ciro arrintaas kaga falceliyeen joojinta wadahadalladii la filayay inuu dhex maro villa soomaaliya iyo maamulka la baxay somalilan ee fadhigiisu yahay magaalada hargeysa